dowlad ahaan waana dhibaysaa markaan aragna maamul goboleedyadiioo ninkii burka noo haystay gurigiisa ku shirhay meelay ku shirhaan ma aysan waayin waana dhibaysaa laakiin haddana waxaan kor u qaadqaadayna ma aha iyagaas laftirkooda maraa caqli u soo bixi doonaa oo ay gurigooda hawshooda ku qabsan doonaan boqol meeloo wanaagsan ay qabaan ay ku shiri karaan waxay meeshaas ugu shireen waa uun qaabdarraasaan anugu shakhsiyan isleeyahay marka waxaan ku soo koobayaa reer baardheere ha guulaystaan horumarka baardheere ilaahay ha taabaqaado ilaahay ha hormariyo annagana kuwii baardheere iyo meel kastoo kale u adeego oo saa maanta qoraxda u taaganno ugu adeegayno u adeega allah naga dhigo